Tartan aqooneedkan oo ahaa mid loo qabtay ardayda dhigatay iskuulka Al-Yaasir oo ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne waxaa soo qabanqaabiyey maamulka macadka iyo arday ka qalin jebisay iskuulkan waxaanay ardaydu ku tartamayeen maadada caafimaadka iyadoo ulajeedka loo qabtay ay ahayd wax ka ogaanshaha heerka aqooneed ee ardayda cabdiqani maxamed cabdi maamulaha iskuulka Al-Yaasir ayaa raadiyo Beerlo uga warramay muhiimadda tartankan waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaan u mahadcelinayaa raadiyo beerlula oo iyagu nagu soo booqday maanta xarunteena iskuulka dugsiga alyaasir runtii beerlula eh, waa idaacad ka mid a idaacadaha ka furan gobolka hiiraan waxaanan dhihi karnaa maanta waa idaacadda u taagan in mataqaanaa ay bulshada ka haqabtirta dhan kasta iyadoo weliba barnaamijyadeeda ay ku baxaan si nidaamsan runtii dugsiga alyaasir horta taariikh ahaan waxaa la furay eh, sanadka markuu ahaa kowda bishii koowaad sanadkii labada kun ayaa la furay iskuul la furay labada kun iyo maanta oo la joogo laba kun iyo labaatanka waxaad dareemaysaa inuu yahay iskuul qaangaaray ee mataqaanaa waqti dheerna ka furnaa magaalada beledweyne dhexdeeda Eh, waxaa jira tartan aqooneyd kaasoo ay soo qaban qaabiyeen maamulka dugsiga iyo macalimiinta iyo qaar ka mid a ardadii ka qalin jebisay iskuulka alyaasir sanadka laba kun toban iyo sagaalkii tartankaasi ee lasoo qabtay ujeedooyinka loo soo qabtay waxaa ka mid ahaa waana tartan sanad kasta la qabta ee ardada aan u qabano markii gruub ay qalin jebiyaan aan soo qaban qaabino ujeedooyinka loo qabta tartanka waxaa ka mid ah inaan ogaano heerka aqoonta ee waxbarashada ee iskuulka alyaasir ee dhanka ardada inaan ogaano runtii maadooyinka ay ku tartamayeen waa maadooyin caafimaad oo alyaasir waxaa lagu yaqaanaa maadooyinka caafimaadka waxay ku tartamayeen ilaa iyo dhowr mataqaanaa maadoy ku tartamayeen Eh, maanta oo soo gabagabaynay waxay ku tartamayeen maado la yiraahdo anatomy and physiology runtii eh, ardada guud ahaan tartanka loo qabtay boqol iyo labaatan arday ayaan tartan u qabanay kuwa maanta isugu soo haray cadadkooda waxaa waaye waa ilaa iyo lix iyo labaatan arday ayay gaarayaan runtii labada galaas galaas unbay guusha raacday tartankaasoo lasoo qabanqaabiyey bishii january ilaa maanta oo mataqaanaa february boqol iyo labaatankaas arday ee aad u qabateen tartanka meeqa galaas ay ka kooban yihiin
boqol iyo labaatankaasi arday ee aan ku- u qabanay tartanka waxa ay ka kooban yihiin ilaa iyo shan galaas Eh, shantaasoo galaas eh, ka- eh, mataqaanaa ay ku kala yihiin a iyo b iyo c iyo d ilaa e ayay gaarayaan marka eh, guud ahaan shantii galaas ma soo wada bixin eh, laba galaasaa soo baxday tartanka dhowr weji ayuu lahaa marka labadii galaasee ugu dambeysay ayaa soo baxay galabtana tartankeeda meeshaana lagu soo gabagabeeyey guud ahaan ardada waxay ku kala ku tartamayeen maadooyin kala duwan ee caafimaadka ah Eh, waxaan ognahay dugsiga alyaasir waa dugsi horta manhajkiisa dhammaystiran yahay Eh, waxa uu bixiyaa ilaa iyo laba iyo toban maado oo caafimaad ah mar kasta laba galaas kasta markii ay kulmayaan waxa ay ku tartamayeen maadooyin kala duwan tusaale tartanka maalintii ugu horeysay ee la furayay waxay ku tartameen anatomy and physiology ayay ku tartameen Eh, qey- oo mataqaanaa manhajka iskuulka ah Eh, tan wixii ku xiga waxay ku tartameen communicable disease fast aid eh, pharmacology maadooyin kala duwan ayay ku tartameen oo maanta ugu dambeyso oo ardadu ay ku tartameen sidoo kale anatomy and physiology ay ku tartameen tababarkani inta uu socday iyo qabanqaabadiisii intaba ayaa garab idinka siiyey Eh, runtii eh, waxaa garab naga siiyey isla maamulka dugsiga eh, alyaasir iyo ardadii ka qalin jebisay eh, dugsiga kuwaasi oo sanad kasta eh, soo qaban qaabiyo tartamadan tartamadan waxyaabaha ay u qabtaan waxaa ka mid a ardayda kaloo ayaga mataqaanaa ka dambeyso si ay motivationkooda ama ugu dhiirigeliyaan sidaa sidaasoo kale waxaa garab weyn nagu siiyey eh, radio berlula oo iyada xitaa nagu soo booqatay noona ballan qaaday bilaawgii tartanka inay imaan doonaan kadibna barnaamijkaas naga suboorti garay doonaan eh, si mataqaanaa oo ardada motivationkooda ama dareenkooda kor loogu qaado ujeedka loo qabtay ee tartankaasi muxuu ahaa tartanka ujeedada aan u qabanay waxa weeye ka warqab ardayga aan anagu ka warqabayna heerka waxbarashadiisa leanna waxaa waaye alyaasir ardayga markuu kasoo baxo waa la yaqaanaa hadduu jaamacad joogo waa uu ka muuqdaa hadduu xarun kaleento caafimaad uu joogana waa uu ka muuqdaa sidaasi darteed eh, ayaan mataqaanaa usoo qabanay almuhima waxaa waaye inaan ogaano heerka waxbarashada ee ardayga iyo shaqada macalimiinta ay ka hayaan iskuulka inaan ogaano ayaa ujeedada noogu weyn ee tartanka usoo qaban qaabine ah guud ahaan maanta waxaa isku soo haray laba galaas labadaasi galaas oo kale ah galaas e iyo galaas b oo ah labada galaas ee tartan aqooneedka sanadkii sanadkan laba kun iyo sagaal iyo tobanka gabagabadiisa ilaa laba kun iyo labaatanka hadda aan galno maanta oon soo gabagabaynay ardada kusoo baxday waa galaas a iyo b marka loo fiiriyo dhibcaha ay ku kala badiyeen ma ahan dhibco saas u weyn waa dhibco aada u yar oo ka yar macnaha waxyaabaha ay mid walba uu midka kale ka filayay aada ugu yar sidaa darteed waxaan guddoonsiinay galaaska e jaa-isooyin oo qiimo leh oo ay ku qanceen ayaan guddoonsiinay halka iyagana galaas b sidoo kale aan guddoonsiinay jaa-iso kale aan guddoonsiinay sababahaan labada dhinac u kala guddoonsiinay waxawaaye galaaska e waa dadka maanta soo baxay oo intaasoo dadaalay soo sameeyeen intaasoo juhdiyay soo bixiyeen intaasoo habeenay soo jeedeen si ay tartanka ugu soo baxaan ayaan jaa-iso u garanay inaan guddoonsiino halka biida ayaga xitaa ay intaasoo galaas ay soo reebeen ayaa waxaa iyagana sidoo kale guddoonsiinay jaa-isooyin weliba kuwa lis guddoonsiiyo kuwa ugu wanaagsan ayaan guddoonsiinay waxaan u mahad celinayaa maamulka raadiyo beerlula iyo adiga oo maanta nagu soo booqday meeshan qaar ka mid a ardayda ku guulaysatay tartankan iyo kuwa kaalinta labaad galay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin heerkan ay soo gaareen magacaygu waa sawda cabdulaahi oo ka socota galaasee waan ku faraxsanahay inuu noo soo gebagabo tartankii muddo dheerna aan soo wadnay ee maanta guusha nagu raacday midda kale waxaanu mahadnaqayaa galaaskala dhinaceena ee marwalba garabkeena taagan ee b waxaan leeyahay guusha aan gaarnay waa mid adinka aad gaarteen maahan inaad naga herteen maantay hambaliyo midda kale waxaan u mahadnaqayaa hooyaday iyo aabbahay oo isoo gaarsiiyey heerka aan joogo maantay midda kale waxaan u mahadnaqayaa maamulka iyo macalimiinta khaasadan istaad cabdiqani bismillaah magacaygu ayaan kana socoto iskuulka alyaasir waxaan ahay gruubka b tartanka wuxuu noo socday muddo dheer maasha allah waan ku faraxsana inaan kaalinta labaad galo waayo labadii dhagax isku dhacdaa dhagax ayaa jaba waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dhigeena ee tartanmayaasha ee galaas e waxaan leeyahay guul sababtoo ah labada galaasbo aniga haddaan ahay b iyo hadday yihiin e waa labadayda garab labadayda garabna midba kama maarmo haddii ayaga tartanka ee e ii qaadeen ama hadday b ii qaadeenba waa isku meeshii waayo waxaan ahay hal xidid halka xididne haddii la gooyo wou baktiyaa annagana waxaa kal noolnahay waa iskuulka alyaasir maasha allah waa ku faraxsana mar labaad iyo mar saddexaad waxaa halkaan ugu mahad celinayaa macalimiinteeda dhammaana ayagoo isku duuban waxaan kaloo si gaara ugu sii mahad celinaya waalidiinteeda ee igu soo qatiiriyo tacabeelay jeclaadana inaa heerkan soo gaaro